magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa ka furmay shirmadaxeedka waddamada islaamka ah oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go-aanka dhowaantan madaxweynaha maraykan donald trump uu magaalada jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda israel madaxweynaha turkiga erdogan oo ah guddoomiyaha madaxda waddamada islaamka ayaa cambaariyey go-aankaasi waxaana ugu baaqay maraykanka in uu ka laabto wariyeena xuseen cusmaan sahnuune ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira war murtiyeed ka soo baxay shirweynaha degdega ee dowladaha islaamka ay ku yeesheen magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in qudus dhinaceeda bari ay tahay caasimada dowladda falastiin islamarkaasina beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay aqoonsato bayaanka dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka oo si adag loogu cambaareeyey go-aanka madaxweyne trump magaalada qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimada israa'il ayaa lagu xusay in qudus ay tahay magaalo israa'iil ay xoog ku haysato nabad ka dhacda bariga dhexe waxay ku jirtaa in la helo laba dowladood oo ay leeyihiin falastiin iyo israa'il ayaa lagu yiri war murtiyeedka goor uu ka soo baxay shirweynaha degdega ee madaxda dowladaha islaamka ay ku yeesheen magaalada istanbul hadalka ka soo baxay mas-uuliyiinta dowladaha islaamka ee ku shiray dalkaasi turkiga ayaa ku sifeeyey go-aanka madaxweyne trump inuu maslaxa ugu jiro xagjirnimada iyo argixisada kaasoo khatar ku ah bay yidhaahdeen nabadgelyada bariga dhexe hogaamiyaal gaaraya laba iyo labaatan dowladood oo dunida muslimka iyo wufuud kale oo ka socda dowladaha islaamka ee maanta ku shiray magaalada istanbul ayaa xaqiijiyey sida ay u diidan yihiin waxa ay ugu yeereen go-aanka aan dhexdhexaadka ahayn ee sharci darada ah ee ka soo baxay madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump kaasoo qudus u aqoonsaday caasimadda israa'iil kulanka madaxda dowladaha muslimka ayaa yimid xili weli ay socdaan qalalaaso iyo iskahorimaadyo u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo dibadbaxyaal falastiiniyiin ah hogaamiyaasha shirweynaha ka qayb galay waxaa ka mid ah boqor cabdalaha dalkaasi jordan madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxani madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha maamulka falastiin iyo madax kale oo ka tirsan dunida muslimka laakiin dowladaha masar iyo sacuudi arabiya iyo saddex iyo labaatan dowladood oo kale oo ka tirsan toddoba iyo kontonka dowladood ee ururka iskaashiga islaamka ayaa shirweynaha muslimka uga qayb galay heer wasiirada arrimaha dibadda madaxweynaha dowladda turkiga oo hadal dheer ka jeediyey shirkaasi ayaa ka dhawaajiyey go-aanka madaxweyne trump inuu yahay mid sharci daro ah oo daandaansi ku ah muslimiinta madaxweyne dayib rajab ordogan ayaa si adag u sheegay in israa'iil ay tahay dowlad gumaysi oo argagixisa İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir.
madaxweyne ordogan waxa uu leeyahay israa'iil waa dowlad gumaysi sidoo kale waa dowlad argagixiso haddii aad i tiraahdaana maxaad sidaasi u leedahay jawaabteedu waxa weeye ciidamada argagixisada waxay laayaan carruurta islamarkaasina waxay geliyaan xabsiyada Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları sidoo kale boqor cabdalaha dalkaasi jordan oo si adag uga hadlay shirka dowladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa muujiyey sida dowladdiisa ay u diidan tahay in wax laga bedelo taariikhda iyo meelaha muqadaska u ah muslimiinta suurtagalna ma ahan buu yidhi in nabad ay ka dhacdo mandiqada bariga dhexe haddii aan xal loo helin loolanka u dhexeeya israa'iil iyo falastiina madaxweynaha maamulka falastiin oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay lumisay kaalinteeda dhexdhexaadinta ee geedi socodka nabadda mar haddii qudusa ay u aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'iil إن إعلان الرئيس ترامب بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وتعليماته بنقل سفارة بلاده إليها انتهاك صارخ للقانون الدولي maxamuud cabbaas waxa uu yidhi ku dhawaaqista madaxweyne trump ay ah in magaalada qudus ay tahay caasimadda israa'iil iyo amarkiisa ku aadan in safaaradda maraykanka loo raro magaalada qudusa waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah iyo heshiisyada la kala saxiixday iyo weliba go-aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu sheegay madaxweyne ordogan وبخاصة قرارات مجلس الأمن التي ذكرها فخامة الرئيس أردوغان maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaaladan qaahira kuwaasoo dowladda maraykanka ugu baaqay inay ka laabato go-aankeeda ay qudus ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda israa'iil tan iyo markii uu soo baxay qaraarka madaxweyne trump uu ku amray in safaaradda maraykanka loo wareejiyo magaalada qudusa deegaanada falastiina iyo magaalooyinka dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay in qudus ay tahay caasimadda israa'iil xussein saxnuuni v o a qaahira